waa tahay dhegeystayaal waa barnaamijkii aan ku eegeynay aragtida dadweynaha iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan shirkii dib u heshiisiinta ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo isla mar ahaantan ay heshiiska ku kala saxiixdeen siyaasiyiin in badan mucaaradsanaa maamulka jubba iyo hogaamiyaha maamulkaas axmed madoobe hadda waxaa khadka taleefonka ku jiro docr axmed ismaaciil huute oo kamid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed kana soo jeeda ee deegaanada jubbaland dotore kusoo dhawow shabakada wararka ee gathe times
walaalle waa mahadsan tahay waana isku dhawadhawaay
dotore ugu horeyn bal kusoo bood aragtidaada heshiiskii dhowaan kismaayo ka dhacay ee dhinacyada jubbooyinka isku hayay siyaasadda jubbooyinka sanadihii lasoo dhaafay bal heshiiska ay kismaayo ku saxiixdeen aragtidaada adigoo noogu bilaabay
bismillah walaalle horta waa mahadsantihiin bacda gadotime intaasaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan warar sugan aan kaga helno haddii aan nahay marka aqoon-yahanada kasoo jooga gobolka gado arrintaasi waan bogaadinaynaa waan ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa marka waxaa jiray in waktiyo hore oo heshiisya la kuwan lamid ah ay dhaceen natiijada marka hadda kasoo baxday kan taasaan ugu faraxsannahay waxaan jeclaan lahay oona arrintaasu xagga iyagu maadaamaan aada isku hooyeyna haddaan nahay dadka gasha jubbaland ee kasoo jeedo goboladaas ee hadda qariga maraykanka joogo aad baan ugu faraxsannahay waxaana jeclaan lahayn arrintaasi in la hergeliyo oo heshiiskaasi uusan noqon mid la mid ah kuwii hore u dhacay oo kale
waa tahay marka inkastoo ilaa iyo hadda aan qodobada la shaacin haddana warar hoose oo gathe times ee helis waxay sheegayaan in maalinimada beritaa lagu wado in munaasabad lagu shaacin doono qodobada heshiiska berri ay ka dhacda kismaayo marka guud ahaan qodobada inkastoo xilli hore ay tahay oo ilaa iyo hadda aan si rasmi a warbaahinta loogu soo bandhigin qodobada inta ay ka kooban yihiin iyo waxa lagu heshiiyey intuba haddana guud ahaan waad soo dhaweynaysaan baan filaya
sidaanu helayno in macnaha qodobadii dadkii meesha isugu tagay kuwa mucaarada iyo kuwa muxaasidaaba in qof kasta wuxuu qabay uu soo bandhigay afgaradna uu halkaa ka dhacay unbaanu hadda laftigeega helaynaa marka wax kastoo lagu heshiiyo oo xal u ah dadka degan gobolada jubooyinka degan wax kastoo xalo u ah oo ayagu ku qanacsan yihiin anaguna aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaase xusidda mudan waxay tahay in dadka meesha isugu tegay ee siyaasiyiinta gobolada kasoo jeeda ah wixii ay isu sheegeen inay noqdaan wax miradal yeesho oo dadkuna faa'iido u leh iyaguna ay fuliyaan waxaa muhiima mataqaana waxa dadku ay isku afgarteen dadkana ay u sheegayaan ay noqdaan wax fulo wax aysan noqon waxaasa laga sheego halkaana ku yar
waa tahay marka horey waxaa u jiray ditore haddaad xasuusato heshiis ka dhacay doolow heshiis ka dhacay goobweyn dhammaantoodna meeshii lagu heshiiyey waxaad moodaa inaan laga soo qaadin marka ma lays odhan karaa heshiiskanna kuwaas ayuu la mid noqon karaa
waa suuragal ha waa suuragal arrintaasuna waxa aan hadda anagu in badan aanu ugu dhextaagayno taas weeyaan waan ognahay in heshiisya hore ay dhaceen aad baan oola soconay waxaan ognahay heshiisya ayaga ahaana in hadda sidaan is leenahay dhinaca maamulka ay ka socon waayeen annagu marka waxaanu aad hadda u rajaynaynaa kana codsanaynaa dadka siyaasadda ku lug leh in arrintaas ayada ah ay in badan hawlgeli macnaha ay suurageliyaan in uu heshiiskaas miro dhalo inkastoo hadda aan maqlayo weliba arrintaanu in mataqaanaa dadku heshiiskaas uu goobjoog ka noqon doonaan siyaasiyiin iyo dad mataqaana xilal bakaha iyo soomaaliya iyo kuwo kale oo mataqaana sida hadda ninka uqaabilsan qaramada midoobey soomaaliya uqaabilsan in dad noocaas ay kasoo qordeli doonaan baan hadda nagu maqaalo ah insha allah marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miradhal leh waxtarna leh dadkana ay mataqaana ayaguna soo dhaweyn doonaan masliya
dhinacyada dabcan kismaayo hadda isugu tegay waad la socotaayoo siyaasiyiin in badan ka hor imaadsanaa maamulka jubba oo aan ka xusi karno siyaasiga cabdishire xildhibaan magan gudoomiyii gado kaliil rag badan oo horey maamulka mucaarad ugu ahaabaa meesha tegey marka maxay ku qanceen baad isleedahay siyaasiyiintaas oo kismaayo isugu geeyey guud ahaanna maxaa laga filan karaa marka natiijooyinka kama dambays laga yaabo in ay kasoo baxaan deegaanadaas
hadda sidaa aanu la soconno waxaanu ognahay in qodobo dadkii meesha hadda macnaha shirka martida u ahaa ee yimid inay la yimaadeen qodobo qodobadaasna kolba laysla gorfeeyey laguna heshiiyey waxaan isleenahay marka anagu hadda ma ma dhahayno ilaa ilaa iyo macnaha mataqaana qof kasta waa in rabitaankiisa kaa qadu qalataas waa midii in badan soo jiitantay rabitaanku marka qof kasta uu rabo waxa ka muhiimsan waxa shacabka danta ugu jirta waxaan ognahay maalin kasto in dadku mataqaanaa meeshaasi dhibab ka dhacaan waxa marka meesha ku baaba'aya waa dadkii shacabka ahaa anagu marka haddii aanu nahay dadka kasoo jeeda goboladaasi waxaan rajaynaynaa oonu jecelnahay in shirka halkaa lagu heshiiyey wax kastaba ha noqdaane in wax miro dhala oo macno leh oo dadku danta ugu jirta dadka shacabku ahe meesha ku nool inay noqdaan waan ognahay marka waxyaabaha hadda laisku soo qaaday inta badan in ay yihiin wax labada dhinacba ay ku qanceen
ugu dambeyn doctore marka muxuu yahay doorkiina ka aqoon-yahaan ahaan ka deegaan ahaan dadka deegaanahaas kasoo jeeda qurbaha ku nool bal roolkooda iyo doorka ay ku leeyihiin nabadeynta iyo isu soo dhaweynta shacabka reer jubbaland
arrintaas waxaa jirtay arrimo badan oo anagu caradan aan ka wadnay inta badanna dad jaalidaaha maraykan waddanka hadda anagu aan joognay waddanka maraykanka ku nool waa dad isin oo jecel in deegaanadii ay ka yimaadeen ay nabadu ka dhacdo dadka deganna way waxaan aaminsanahay in dadaaleen ayaguna sidoo kale mataqaanaa dadkii bulshada ku nool hadda waddanku bay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa sida dadka hadda halka caradaa joogo ay ugu bisil yihiin ay u jecel yihiin caradaas oo ay nabad ka dhacdo unbaan anaguna hadda mataqaanaa jecelnahay inay nabad ka dhacdo shirar badan aan qabanina way jirtaa shirarkii aan qabanana inta badan waxaan aanu ku bogaadinay in arrimaha heshiiska ay ka socdo hadda mudana kismaayo uu horey u socdo oo mataqaana uusan noqon waxyaabihii horey uga dhacay oo kale halkaas oo shirarka hore badana waxaa jiray sal isugu yimi haddana waxyaaba lasu keenay laga wada heshiiyo laga wada hadlay haddana lagu kala tegay instaasoo kala noqon saameynna waa ku leenahay oo anagu in badan wadanka waa la xiriirnaay oo dadkaasu mataqaana in macnaha heshiis mirdada halkaas uu ka dhaco waan isku daynay in badan dadka hadda jaaliyadda reer jubbaland ee halkaa joogtana waa dad midaysan oo hal fikir qaba oo isku aragtiya oo fikirkooda wuxuu yahay in deegaanadaasi jubbaland ay nabad waarta ka dhacdo dadkuna inay wax kala qabtaan wax faa'iidaa ma samayso muhiimadda waxay tahay in dadku ay isu yimaadaan isu soo dhawaadaan ayahooda ka tashadaan dadku ay wax qabsadaan oo waxa weeye waxaan ognahay meeshaas dhibaatooyin badan inay ka jiraan dhibaatadu marka inay soo afjaranto oo dadku isfahdaan oo arrintaas isfahan lagu soo dabaadaan aada u rajaynaynaa
aada baad u mahadsan tahay doctor axmed ismaaciil huute waa kaaga mahad celinaynaa waraysiga muhiimkaa ee aadna siisay iyo wakhtigaaga qaaliga intaba
walaalaadaa mudan